Degmada Mathai waxaa hoos taga deegaanno muhiim u ah ganacsiga degmada iyo guud ahaan midka gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaase muddooyinkii dambe laga soo sheegayaa in uu kala xiran ganacsi iyo isu socodka bulshada iyo gaadiidkaba uu halkaasi ka jiro taa oo salka ku haysa fatahaadaha Webiga Shabeelle. Goobaha ugu daran ee fatahaaduhu ay saameeyeen waxaa ka mid ah deegaanka Cali Fool Dheere oo gebi ahaan dalagyadii ay beerteen beeraleydu ay go'een, sidoo kalena aanay jirin waddo ay ku ganacsadaan, sida Axmed Nuur Macallim oo uga warmay wariyahayaga Zahra Cabdixuseen.
waxaa jirta fatahaad taasoo sida horeba idinkugu sheegayey deegaanka wadooyinkiisa jirtay ilaa laba wado oo keliya u fureed inkastoo maanta ay kusoo harta hal wado oo wadadii kale ay xirantay waxaa xiran wadooyinkii Mahaday u baxayay wadooyinkii jiinka xaggiisa aadayay deegaanadii qudaarta lo- looga doonayay beeraha qudaarta beerihii qudaarta go-ay iyo dhammaan dalagyadii kala duwnaa sidoo kale waxaa biyahaasi galeen garoonkii kubadda cagta ee deegaanka califool dheere sidoo kale waxaa hadda suurtagalka afar iyo sideed saaco soo socota inay go-eyso halka wadada keliya ee u furan deegaanka califool dheere taasoo xaaladda ka dhigi karta mid cakiran inkastoo haddaba deegaanka califool dheere deegaanada kale ee ku hareereysan sida elbaras meertaq wacaadle iyo biyo cadde uu ka sarreeyo qiimaha nuuc kasta ee bani aadan u baahdo waa ka qiimo sarreeyaa wuxuu uga qiimo sarreeyaa deegaanku waa go'doon fatahaadaas waa go'doomisay haddana halka wado oo raashinka kusoo galo wax walba bani aadamku u adeegsado nolol kasta haddii ay xiranto waxaa iman karta culays intaan ka sii badan oo dadka soo wajaha deegaanka waxaan halkan uga baaqayaa madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle oo oonaya dadkan la soo gaaro biyahan oo in badan deegaanka dul fadhiyey haddana la wareegay guud ahaanba deegaanka oo isheeg hareereeyey oo maanta hal wado oo keliya u furan tahay waddada loogu soo gurmo karo waa halkaabay heeday haddii ay go-dana waa xaaladdu waa isbedeleysaa wax gaadiidasa ma geli karaan gudaha deegaanka xaaladda deegaanka ka jirta waa noocaas madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqayaa cid kasta ay qusayso in deegaankaasi dadka jooga loo soo gurmado beerahoodii yaa go-ay muddo badan ay go-ayeen hadda beerihii yaraa ee ugu dambeeyey ee laga celcelinayo waayo saddex bilood ah inta badan waa la wareegeen isbuucan gudihiisa waxaa keliya u hartay wax ka yar nus kilomitr oo beero ah kuwaasoo haddaba saacadahan ay ku socdaan oo looga wareegay oo cidka celinaysa aysan jirin maadaama aan la celi karin anagoo ku hadlaayo afka dhalinyarada deegaanka califool dheere iyo bulshada deegaanka califool dheere waxaan ugu baaqayaa sayidka hirshabeelle iyo dowladda soomaaliya in deegaanka califool dheere dadka jooga ee fatahaada go'doomisay ee in badan dalagooda jirtay ay soo gaaraan idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad u gudbisaan fatahaadaha ka jira qeybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa saameyn lixaad leh waxa ay ku yeesheen guud ahaan dhaqdhaqaaqyadii ganacsi ee magaalooyinka gobolka.